wakada in qatalaa murataban hadday u dilaan si murataba walaa zawjiyata waxa isqabidina aanay labadooday udhaxayni mid walaa ka kala qasaas buu ku leeyahy wailaa haddii kaleo zawjiya ay jirto xaasnimo waa isqabin falqisaasu cala alqaatili haani faqad ka labaad oo keliya ayuunbaa la qisaasaya misaalkeenna waxaynu nidhi haddaan idinku celiyo markuu masalan mid aabbaha dilay qisaastiisii waxa yeelanaya oo aabbaha hadee dhaxlaya ila isagu waana qawlkii isagii dhaxli maayo odayga inuu dile islaantii iyo kaa kalaa yeelanaya kii kale markuu islaantii dilo islaantii isagu waxba ka dhaxli maayo ee islaantii yaa dhaxlaya dee kii hore odaygii dilaa dhaxlaya wuxuu ka dhaxlaya maxaa ka mid a dee qisaastii ay isaga ku lahayd ee odayga xaggiisa uga sugnaatay ayuu ka dhaxlayaa deetana way ka dhacaysaa waxaan u malayn inay iska dhowdhowda hadii loo yar fiirsado ma sii dhib badno wa yuqtalu waa la dili aljamcu kooxdii biwaxiyin baa loo dili walilwaliyi weliga waxau sameeya alcafwu inuu ka cafiya can bacdihim barkood calaa xisatihi uu ku cafiyo min adiyati uga xisaan biictibaari ru'uusi marka xagga madaxyada la fiiriyo waxau sheekhu leeyahay jamacii iyo kooxdii hadday mid dilaan qof qura hadday dilaan waa loo diliyo waa loo layn walow waxyeeladoodu dee haba kala dheeraato oo xagga tirada iyo xagga foolxumada iyo xagga arshiga iyo haba ku kala tagsanaato imaamu malik ayaa wuxuu wariyey cumar ibnu khadaab ayaa wuxuu dilay shan ama toddoba nin ay hoos u dileen nin baa soo khiyaameeyey oo yidhi wareebel halkan ina mari dabeedna shan ama toddobun ba afka uga geliyoo way ku bilaabeen oo qudhay ka jareen dabeedna wuu dilay intiiba cumar wuu laayay waxaanu yidhi law tamaalaa calayhi ahlu sancaa laqataltum bihi jamiica hadday magaalada sanca la yidhaad waxaa degan oo dhami ninkaa hadday isugu tegi lahaayeen qudhanka wada jari lahaa buui midda labaad dee markaa arrinkaasi ijmaac buu noqday ba layidhi waana cuquuba oo dee qofkii way ku waajibaysa markaa kii keliya aana koox waa ugu waajibaysa midda labaad waxaa la yidhi dee waxaa loo sharciyeeyey qisaasta in dadka dhiigooda lagu ilaaliyo haddii aan qisaasti jirin marka lagu suraakoobo dee ninka soo doonay inuu qof dilaaba mid kalu bukxaysan lahaa dabeetana waxay noqon lahayd dee waddo lagu daadiyo dadka dhiigooda ayay noqon lahayd daba wuxuu sheekhu leeyahay masalan ka soo qaad toban misaal ahaan toban ba ayaa wax wada dilay marka weligii wuxuu leeyahay walilwaliyi alcafwu can bacdihim calaa xisatihi inuu qaar ka mida iska cafiyo oo uu ku cafiyo magta intuu ka helayo marka xagga madaxyadooda la fiiriyo macnaha masalan hadduu nin muslima ahaa dee magtiisu waa boqol tobanna way ahaayeen dee inuu laba iyo saddex intuu sii daayiyo uu min tobankooda ka qaatay inta kalena qudha kala jaro ayaa u sugnaatay walilwaliyi alcafwu can bacdihim barhkood inuu ka cafiyaa buu leeyahay calaa xisatihi min adiya biictibaari ru'uus marka xagga madaxyada la firiyo wallahu aclam walaa yuqtalu la dili maayo shariiku mukhdi'in mid gersan ka la suraakoobay iyo wa shibi camdi shibi camdi ka la suraakoobay la dili maayo halkan iyo waxoogay soo socdaa waxay ku fadhidaa qaaciido qaacidadaas oo allaa yuktasu min shariiki mukhtiin aw shibi camdin ninku hadduu la shuraakoobo oo uu dil la geysto ama waxyeelo mid gefsan ama mid shibulcamdi waxyeelo u geystay la qisaasi maayo waxa laakin wayuktasu min shariiki man imtanaca qawaduhu limacnan fiihi idaa tacamadaa laakiin waxaa la qisaasayaa ka la shuraakooba mid qisaastiisu ay reebantay macno isaa ku sugan daraaddii ka ay qisaastiisu ka reebantay ee qisaasta lagaga daayey macno isaga ku sugan daraaddii ka la shuraakooba isaga waa la qisaasaya marka ay labadoodba camdiyaan haddaba inagoo qaacidadaa ka duulayna waxa uu sheekhu yidhi walaa yuqtalu shariiku mukhtiin mid gefsan ka la shuraakoobay ee dil la geystay ama fal kale la geystay lama qisaasayo wa shibu camdin shibu camdi ka la shuraakoobayiisna la qisaasi maayo oo mithaal ahaan dee qof baa masalan qof u waxyeeleeyey khata ahaan ama gefa ama shibu camdi ahaan mid kalea isna waxyeello kale usii geystay labadaa fal oo wada jira ayuu u dhintay markaa loo qisaasi maayo oo waxaa la leeyahay naftii qofkan waxay kaga baxday laba ficil oo midkood uu qisaas waajibinayo midna uu anfinayo masalan kaa camdiga ahi dee qisaas buu waajibinayaa sugayaa kan gafgaahina qisaastii buu anfinayaa mar haddii labadaa ficil ee midna qisaasta sugaya midna qisaasta ridaya uu ninkii u wada dhintay kaa musqidkee ridaya ayuun baa la qalibayaa laa yuqtalu shariiku mukhtiin washibi camdi saas ayuu uga hadlaya wa yuqtalu waxaa la dilayaa shariikul abi aabbaha kii la shuraakoobay iyo wa cabdun addoon shaaraka xuran mid xora fii cabdin kula shuraakoobay wa dhimiyun iyo dhimiyo shaaraka musliman fii dhimiyin kula shuraakoobay wakada shariiku xarbiyinna waa lamid wa qaaicin qisaasan qisaas mid ugoodsaday kii la shuraakoobay aw xaddan ama xad wa shariiku nafs nafdiisa mid dhaawacayay kii la shuraakooy iyo wa daafici saaili saailkeedi kii dafcinayay bilaadaray haddaan qabano waxau sheekhu leeyahay aabbaha kii kula shuraakoobay dilka ilmihiisa waa la qisaasi masalan odaybaa ilmihiisii dilayey dee mid kalun baa isna yidhi waa inan yar wuxuna edab darno isa dhinacaasu kaga qabtay sidii bay dabeedna ku wada dhintay labadaa fal ee odaygu miduu geystay iyo miduu kaa kala geystay isaga kaa waa la qisaasaya maxaa yeelay dee aabbahan qisaastu waxay uga reebantay waxa weeye waa macno isaga ku sugan waa macno isaga ku sugane xagga falka aan ahayne macno xaggiisa ku sugan bay qisaastani u reebantay laakiin masalan dee markii ay gefka kii isagu gefka wax ku dilayey kii la shuraakoobay waxaa la dhisay qisaas laguma le maxaa yeele khada asaa shubha ah ficilka qofkan gefay ku sugnayd dee kan ficilkaa gefga ah ee shubhadu ku sugantay iyo ka kalabana meel keliya oo dee dilkan ayuunbay ku wada dhacayaan markaa waxa shubhada qisaaskii bay shubha ku riday oo iyadoo mid ka timi oo kale ayay ka dhigantay laakiin shubhadan aabbanimadu dee aabbaha ayuun bay ku sugantahe falka kuma sugnaa aabbuhuna dee wuu ka soocan yahay ka ajnabiga markaa shubha xaqiisa ku noqon mayso marka waa qaacidada qaybtii labaad waxaynu nii yuqta laa yuqtasu min shariiki muktiin aw shibi camdi haddii uu mid gersan la shuraakoobo ama shibulcamdi uu la shuraakoobo la qisaasi maayo wa yuqtasu min shariiki man imtanaca alqawadu limacnan fiihi idaa tacamada laakiin waxaa la qisaasi kala shuraakooba mid qisaastiisa ay u reebantay macno ku sugan daraaddiis aabbahan iminka waxay u reebantay qisaaskiisii waa macno ku sugan oo abbanimadaas ah marka kii la shuraakoobay waa la qisaasi isaga waxaa kaloo la qisaasayaa buu yidhi cabdun shaaraka xuran fii cabdin mid xorahoo dilaya addoon ama waxyeello u geystay ayuu la shuraakoobay mid addoona oo wuu la dilay wa dhimiyun shaaraka musliman fii dhimiyin mid muslima ayaa wuxuu dilayay mid gaar dimiyahoo aynu kuwaynu wax ka qaadna ayuu dilayay dimi kaloo lamidaa kula shuraakoobay waa la qisaasi kaana maxaa yeelay waxaa la leeyahay addoonka iyo dimigu haddii uu mid waliba ku keliyoobi lahaa dilka dee waa la qisaasi lahaa mar haddii laakiin uu la shuraakoobay xaggii camdinimada mid aan loo qisaasaynin macno ku sugan daraaddii aan loo qisaasaynin qisaaskiisa waa ku waajibaya masalan masalada hoose umay hayn cabdi iyo nin xora oo addoon xoro ku wada shura addoon ku wada shuraakoway dilkii dee addoonku hadduu keliyoobo addoonka dila soo looma qisaaseen dhimi iyo muslim baa ku jira kuwii dhimi dilide dee dhimigani hadduu dhimiga keli ahaantii u dili lahaa waataynu soo marayna in loo qisaasi lahaa haddaba kanna la shuraakobay aan la qisaasayna dee waa limacnan fiihi o waa xornimadaa iyo islaamnimadaasoo uu kaga sarreeyo ayaan loo qisaasaynin marka waa macno isagu munfarid uu la yahay oo uu gaar la yahay wakadaa shariiku xarbiyin waxaa kaloo ayana la qisaasayaa xarbi kii la shuraakoobay xarbi gaal xarbi ah oo xilaabay naga dhaxayso ayaa masalan dee qof dhaawacay isagoo dhaawacii qabo mid kalena dhaawac kale usii raaciyey labadiibu u wada dhintay labadii fal buu u wada dhintay markaa xarbi buu kula shuraakoobay dilka qofkan muslimkaa isna waa la qisaasaya ilan kaa cismad la-aanta iyo xilaabadaasa isaga dee aan waxba loogu raacayne oo waa macno markaa isaga ku sugan wa shariiku qaaici qisa qaadicin qisaasan waxaa kaloo isna la qisaasayaa kan la shuraakobay mid qisaas u goostay ow xaddan ama xad u goostay masalan dee nin baa nin gacantii jaray oo gacantiibuu qisaas u jartay ninkaa markaa gacan baa qisaas ahaan looga goostay mid kalaa yimi oo isna gacantii kaleu ka jaray labadaa ficil ayuu u wada dhintay ninkii markaa kan gacanta labaad jaray yuu la shuraakoobay dilka wada geysteen dee mid gacan hore qisaas u goostay aw xaddan ama xad u goostay dabeetana ninkii wuxuu wada dhintay goynta qisaasta ama xadka loo gooyey iyo jaraaxadaas u wada dhintay kaa markaa waa la qisaasaya wa shariiku nafsi wakada yuqtasu isan waxaa kaloo la qisaasaya shariiku jaarixi nafsi jaarix halkaa uqadar kii nafdiisa dhaawacay ka la shuraakoobay isna waa la qisaasi dee nin baa nafdiisii dhaawaco wax ka gaadheen siday doontaba ha ahaatee dee mid kalaa isna ninkiisii waxyeeleeyey ninkii labadii ficil buu wada dhintay miduu isagu isu geystay iyo miduu qof kale u geystay kaa kale falku geystay waa loo qisaasayaa wa shariiku daafici saa'ili shariiku qadarkaan mid saa'il iska dafcinaya ka la shuraakoobay masalan nin baa nin soo weeraray ninkiibuu iska dafciyo dhaawiciyo waxyeel luu geystay dee isagoo sii ordayun bu uhi makii wax weerarayay baa yidhi isna waa usii raaciyey labadii fal ayuu dabeedna u wada dhintay markaa kan labaad yuu la shuraakoobay dee daaficu saail nin saailoo horar min iska dafcinayay buu la shuraakoobay kaana isna waa la qisaasayaa fil adaari adar haddaan qabano maxaa yeelay intan oo masaleba dee waxay nafdi ku baxday laba ficil oo camdi ah markaa qisaastan ka kale ka mamnuuca noqotayna macno isaga gaar u aweeye wuxuu noqday markaa kii aabbaha la shuraakoobay oo kale saaniga aharka ka hor jeedaa muqaabilu aharka qawlka ka hor jeeda wuxuu leeyahay lama qisaas iyo suuradahan aan soo sheegnay maxaa yeele qofku wuxuu la shuraakoobay dee qof aan waxba magdhabaynin marka isagaaba ka sahlan buu leeyahay oo ka xaalad fududee kii gebsanaa kii la shuraakoobay walow jaraxahu hadduu dhaawaco jurxayni buu dhaawacay camdan iyo khataan wa maata bihimaa labadiiba u wada dhintay ow jaraxa xarbiyan buu dhaawacay ow murtadan uma aslama waa islaamay wa jaraxahu taaniyan mar labaad buu waxyeelaya fa maata waa dhintay lam yuqtal lama dilayo waxau sheekhu leeyahay hadduu waxyeeleeyo nin baa waxyeeleeyey shaksi jurxayni laba jaraaxo ayuu u geystay laba dhaawac camdan wa khata'an oo camdi iyo khata'a intuu jaraaxo camdiya markii hore gacan buu camdi uga jaray mar dambuu kusoo noqdo dee gef ahaan buu haddana gacan kale uga jaray labadii buu wada dhintay wamaata bihima labadii buu wada dhintay amaa wuxuu jaraaxeeyey laba jaraaxoo midna madmuuno tahay midna hayr madmuuno tahay macnaha midna la magdhabaya midna aan la magdhabaynin oo waa maxay dee nin xarbiya oo galaynu dagaalamayno ayuu waxyeello u geystay ama mid murtada ayuu waxyeello u geystay uma aslama kii uu markaa hore dhaawacay ee murtadka ahaa ayaa is ama kii xarbiga ahaa ayaa islaamay wajaraxhu taaniyan kii markii hore alla waa kii un buu yidhi berigii oo mar labaad unbuu ku celiyay taaniyan mar labaad buu isagii lafdiisii sii dhaawacay wa maata bihimaa labadiibuu dabeedna u wada dhintay lam yuqtal kaa la dili maayo la qisaasi maayo masalada hore marka ay camdiga iyo khata'a labada ficil yihiin waxaa la leeyihin nafdi ninkana mu kagamay bixin camdi maxdi ah camdi maxdi ah ayuunbaa qisaasta keenayay markaa nisfudiyo mukhafafo ah oo tolka lagu leeyahy nisfudiyo muqallado ah oo laasiyo maalkiisa lagu leeyin baa kuwaajibaysa markan kalena ee masalan uu xarbiga ama murtadka dhaawaco haddana mar labaad dhaawacay isagoo islaama de waxay leeyihiin geeridani waxay ku timi ficil madmuuna iyo ficil hayru madmuuna markaa kii hayru madmuunka en lama dhabaynin ee qisaaskii ridaya ayaa la qalin walow daawaa hadduu daweeyo jurxahu bisummin mudaafifin ayuu ku daweeyey sun qaatilahoo dilka dedejisa falaa qisaasa calaa jaarixihi kay dhaawacay qisaas laguma laha wain lam yaqtul haaliban haddaanu sida wax badan wax dilin fashibu camdin weeye ee wain qatala haaliban hadduu dilo wacalima xaalahuna ogaado fashariiku jaarixi nafsihi buu noqonaya waqiila waxaa la yihi shariiku muftiin buu noqon waxau sheekhu leeyahay hadduu nin ayaa la dhaawacay dhaawac baa loo geystay halkii uu dee iska daweyn lahaa ayuunbuu sun mudafif ah oo ruuxda dedejinaysa bixideeda ayuu ku daweeyey sunba cabo wuxu uhi suntaasaa daweynaysa wuu raacayba ama suntiibaa buu idhi iyada lafteedaan ku dhayayaaba dabeedna waa ka raacdo sidiibuu ku dhintay falaa qisaasa qisaas iyo diyatoona calaa jaarixihi kii dhaawacay xagga nafta xagga nafta lagagama le qisaas iyo diyatoona xagga naftan baxday qisaas iyo diyatoona lagama laha maxaa yeelay dee qofkan la dhaawacay isagaa naftiisii dilay waxa uu ka dhigan yahay dee isagoo meelahan inta dhaawac yar loo geystuun minduun ismariyey ayuun bay ka dhigan tahay laakiin jaraaxadii hore jaraaxadii hore nabarkii hore ee suntan ka horreeyey isagu dee waa madmuun waa la damaanaya markaa falaa damaanati nafsi weeye haddaba wain lam yaqtul asuma haaliban suntaasi haddaanay sida badan wax dilin sida badan haddaanay wax dilin ee ninkii uu cabo ama isku daweeyo fa shibhu camdin falmudaawaatu bihi isku dawaynta oo suntaa isku daweeye shibhu camdin weeye shibhu camdi shibhu camdi ninka la shuraakoobana muxua miya la qisaasay mise lama qisaasaynin lama qisaasaynin shibhu camdi waa falaa qisaas calaa jari xagga nafta maxaa yeelay wuxuu la shuraakoobay lisaaxibi camdi shiba camdin buu la shuraakoobay isdiye muqaladaan baa lagu leeyay dee xubinkii uu dhaawacayna marka hore hadday qisaas keentana qisaastii waa lagu leeyay wain qatala haaliban haddaba suntani waa sun sida badan wax dishaa wacalima xaalahu kan la dhaawacayna xaaladda sunta waa la socdaa kan la dhaawacayna sunta wuu la socdaa inay sun wax disho tahay sida badan fa shariiku jaarixi nafsihi nafdiisa kii dhaawacayay mid la shuraakoobay buu noqonayaa kaana waynu soo marreen muxuu ahaa miyaa la qisaasayay mise lama qisaasaynin qofka nafdiisa intuu dhaawaco mid kalena u dhaawace labadii fal wada dhintay waa la qisaasayay kaa marka qawad ba qisaas baa lagu leeyahay ficilka qofka majruuxa ahi geystay in la dhaawaciyo mansilat alcamdi la dhigay qiil baa wuxuu leeyahay huwa shariiku mukhtiin mid gabsan mid la shuraakoobay weeye maxaa yeelay ninkani dee isawee buu ujeeday taagga dee waa gefay markaa waa mukti weeyaan inna isma dileeni markaa shariigiisa kan la shuraakoobay ee dee marka hore dhaawaca geystay ee imika ku shuraakadaa ninkani wuxuu u dhintay kaan lama qisaasiya buu leeyay walow darabuuhu hadday ninkii ku garaacaan bisiyaadin jeedallay dabada u qabteen faqataluuhu waa dileen wa darbu kulli waaxidin wa darbu kulli waaxidin mid kasta garaaciisuna hayru qaatilin weeye fa fi lqisaasi calayhim qisaasta nimankaa la qisaasiya awjuhun wejiyaal baa ku sugan asaxuhaa wejiyaalka waxaa ugu asaxsan yejibu waa waajibay in tawaada-uu hadday isku waafaqaan waxau sheeku leeyahay haddii ay masalan niman doora ayaa nin waxay dabada u qabteen isyaab jeedallo midba dhinacubu iskala soo taago middo aanu ka gaadhay buu kaga dhuftay wa darbu kulli waaxidin mid la arka wuxuu ku dhuftayna hayru qaatilin ma dilayo haddii mid mid loogu qaado dee hal jeedal waxba dili maayo mid walba garaaciisu waa midaan wax dilaynin nimankaa miyaa la wada qisaasi qaar baa la qisaasi qisaasiba ma jirta miya fa fi lqisaasi calayhim qisaastii la qisaasila nimankaa awjuhun wejiyaal baa ku sugan awjuh wejiyaalkaasina dee waatayn horu soo marnayoo waxa weeye waa dee masaa'ilka ay soo saareen asxaabta shaaficiyey qawaaciddiisi iyo usuushiisii kusoo saareen marka mid wuxuu leeyahay yajibu cala ljamiici lqisas kay laa yasiira dariicatan ila lqatl dhammaantood hala wada laayo labaatan hadday yihiin hala laayo si aanay wada loogu wada halaqoo dadka lagu laayo aanay unoqon taaniga wuxuu leeyahay kaa ka horjeedaana laa yajibu calaa waaxid minhum mid qura la qisaasi maayo maxaa yeelay falka mid waliba de waa iska shibu camdi buu leeyahay falka mid kasta geysa waa shibu camdi dee shibu camdina qisaas ma lahayn laakin wuxuu hi nwaasaxuha ka ugu saxiixsani waxa weeye yajibu nimankaa wuu ku waajibayaa qisaaski in tawaadao hadday isku waafaqeen ninkaa inay waxyeeladaa ku dhuftaan hadday ku soo heshiiyeen marka hore oo dabeetana ay sidaa ugu wada dhuftaan oo mid waliba waxyeeladiisa uu ku dhuftayna ay dee qofkan dilkiisa wax ku lahayd nimankaa hala wada qisaaso laakiin haddii uun dee ay si kama awn isaga dhacdo oo mid laba ciyaarayay mid mid kala mooday mid u jeeday wuxuu hadday wuxuun qofka ku kulmay oo aan marka hore heshiis aanay ahayn diye ayuunbaa ku waajibaysaa diyadaana waa biictibaari cadadi darabaad nin walba intuu ku dhuftuun baa loogu dhufan toonbay ahaayeen imisaa lagu dhuftuun baa la odhan nin walba intuu ku dhuftuun baa loogu dhufanaya intii ku dhufashee ku dhacday hadday boqol ku dhufasha ay ku dhacday kii shantan ahaana shantiisasun baa loogu dhufan mid waliba markaa magtiisiisasun baa loogu dhamaynaya markaa xaggii jaraaxaadka iyada waxaynu soo marnay inay bicadadi biictibaari cadad ruus inay ahayd xagga madaxyaasha ayaa laga firiyay markay jaraaxaad tahay marka waxay leeyihiin jaraaxooyinku waxaan in masalan darabaadku dee xaggan daahirka badan jirka dushiisa ayay ku dhacaan markaa had iyo goor ale ma kala tagaana iyagu waa mid uun isku mid a jaraaxaadka ayaa iyagu khilaafsan wax tawaadu-ana iyada lama fiirinaynin iyo isku waafa daba halkeen uu yihi wa darbu kulli waaxidin mid kasta dilkiisu aan wax dilaynin wuxuu garaaciisu aan wax dilaynin waxa uu kaga ixtiraasayaa sheekhu dee haddii garaaciisu uu mid walba wax dilayo hadday mintib miidan un intay soo qaataan uu middo mar liqsiiyo dee markaa mid qura ti hal ti oo keliya ninka dili lahayd markaa mid walba garaaciisi waxa weeyaan mid wax dilaysa ka waa la wada qisaas iyo taa iyada khilaaf kuma jiro waman qatala ka dilaa jamcan koox buu murataban u dilay ti kala dambaysa qutila biawalihim kooda horreeyaa loo dilay ow macan buu u dilay wada jir fa bilqurcati ayaa loogu dilay qolisoo walilbaaqina diyaatu baa u sugnaaday qultu waxaan i nawawi haddaan ahayn falaw qatalahu hayrulawali kii hore midaan ahayn hadduu dilo casaa macsiya ayuu sameeyey wawaqaca qisaasan baan u dhacaya walilawali ka horena diyatun baa usugnaatay wallahu aclam waxau yihi sheekhu qofku hadduu dilo jamcan imaka intaa hore waxaynu soo haynay dad badan oo qofkuda dilay bal isagii laftiisi hadduu ummadan un dabada u qabtuu laayo xaalkiisu muxuu noqon waxa uhi sheekhu qofku hadduu laayo jamac murataban si murataba bu ayuu u laayo dee dhinacun buu kaga qabto xabad buu siiyo kan mar buu ku dhufto haddana waa ka dhaqaao mid kaloo haddana ku dhufto sidaas buu usii waday bu maxay noqonaysaa isagina dee waa hal naf uun meeshiina qisaas baynu ka hadlaynaa qutila biawalihim buui ka ugu horeeya ayuun baa loo qisaasay haddaanu cafiyin isagaa xaqiisa ugu horreeyey ka u horeeya ayaa loo qisaasaya ow macan fa bilqurca hal mar ayuu wada dilay hal mar buu wada dilay oo masalan dee waxbuu marku wada dhuftay nafdina waa ka wada baxday mar bay nafdina ka wada baxday maxaa la samayn waa loo qori tuuri ka qori tuurku usoo baxo ayaa loo dilayaa walilbaaqiina addiyaatu inta soo hadhayna mag bay leeyihin dee kutubtu waxay ka hadlaysaa iyadoo kii loo dilayey laysku haysto soomaalidu laakiin keebaa loo dilay waa meema haddii la dilayo dee xagga magtun bay wada marayaan o odhanayaan inaga keed loo dilayo waxba nagama gelini xagga xoolahaan maraynaa marka haddii dee saaso la isugu qabsado waa loo qori tuuri kii qorito hadday kala horreeyeenna kaa horreeyin baa loo dilaya haddaanu cafiin haddii kalena waa loo qoriyo kala soo baxda un baa loo dilay inta kalena diyooyinkii bay yeelanayaan waa diyadii oo dhamaystiran mid waliba diyadiisi buu yeelanaya aad bay soomaalida ugu adag taasi dhowr me jeer bay dhacdo annagu ninki waa kaasi wax kala idinma hayna waa kasi doonaysa nin walba in goosabayda ma soconayso haddaba wuxuu sheekuu yidhi nawaawi baa ka daba keeno falow qatalow kayru lawali masalan markuu toba nin dilay oo si muratabana u dilay kala dambays waxaanu ihi ka horreeyaa loo dilaya kii hore midaan ahayn baa ku kiciyey ama masalan qorituur maca mar buu wada dilayoo kii qorituur kuusoo baxay midaan ahayn ayaa dilay casaa horta kaasi dee macsiu ku dhacay maxaa yeelay dee naf wuxuu dilay loo diiday inuu dilo xaq cid kale leedahayna wuu buriyo waa la ganaaxi waaqaca qisaasa qisaas baanu u dhacayaa qisaasna wuu noqonayaa oo dee xaqiisi baa ku tacalluqsanaa ninkan walil awali ka hore diyatun ka hore ama kii markaa usoo baxay qorituurkuna isna mag buu yeelanayaa maxay qisaastii baa dee ikhtiyaarlaan kaga tagtay hadday wada dilaan gebigoodii bay isugu tagaan oo intay isu qabtaan ay dilaan iyada lafteeda taasi maxay noqon waxay noqonaysaa horta nimankaasi xumaan bay sameeyeen qisaastiina waa dhacday qisaasta waa loo qaybin mid walibana inta baaqiga ah ayugu diyadii qaadan masala saddex nin bay haayeen maxaan qisaasta doonayay oo loo dilayay saddex nin bay haayeen saddexdii bay isugu tegayoo mid cunaa qabta iyo mid lug jiida iyo mid beer kaga fadhiistaba nafdii bay ka wada gooyeen waa loo qaybin nuun qisaasi waa u wada dhacday mid walibana sulusu diya ayuunbu qaadanay mid walibana saddex iyo soddon buu qaadanaya ninkiina wada dilay faslun faslun fi tagayuri xaali اlmajruuxi min waqti اljurxi ilى اlmowti bicismatin aw xoriyati aw ihdaarin aw biqadri madmuuni bihi fasalkan wuxuu inooga hadlayaa ninkii la dhaawacay oo xaaladiisi isbedesho laga bilaabo waktigii la dhaawacay ilaa dhimashadiisi ay xaaladiisa isbedesho oo maxay isku bedelaysaa cisma isagoon markii hore macsuum ahayn buu dhowrsoonaada kadib oo dhintay xorriya isagoo addoon markii waxyeeladu ku dhacday ayuu haddana xoroobay oo dee markaasuu dhintay ihdaar isagoo macsuum ahaa oo nabar ku dhacay ayuu dabeetana ridoobay maasoo wasaa ku dhintay ama shaygii madmuunka ee lagu magdhabayay ba isbedelay wuxuu sheekhu uhi jaraxa ilaa jaraxa marka uu dhaawaco xarbiyan gaal xarbiya buu dhaawacay ow murtadan buu dhaawacay ow cabda nafsihi addoonu lahaa buu dhaawacay fa aslama wacataqa waana xoroobay uma maata biljurxi buu dhintay falaa damaana mag laguma lahaa waqiila tajibu diyatun diya ayaa waajibaysa waxau sheekhu leeyahay hadduu dhaawaco nin muslimi ama mid dimyaba kasoo qaad baa wuxuu dhaawacay xarbiyan oo murtada gaal xarbiyahoo xabadda isugu keen jirto ama murtad diintiiyo ilaahay iyo nebiga cayay ayuu dhaawacay oo cabda nafsihi ama wuxuu dhaawacay addoonu isagu leeyahay fa aslama markii halkaa maraysay buu dee kii murtadka ama xarbigaa islaam kii xarbigaama ammaan helay wacataqa addoonkina waa xuroobay uma maata biljurxi markii horta eeg ay ku dhacday jaraaxada iyo waxyeelada xarbiga ama murtadba ama addoonbu ahaa uu leeyahay isagu kadib buu islaamay ama xoroobay addoonka uma maata intaa kadib buu dabeed ma dhintay biljurxi jaraaxadii markii hore loo geystay saraayadeedii iyo saameynteedii buu dhintay falaa damaana magdhow ma laha bimaalin walaa qisaasin maal iyo qisaastoona male maxaa yeelay dee jaraaxadan hore ayaa hayru madmuuna mid aan la magdhabayn ahayn qiil baa wuxuu leeyahy tajibu diyatun diyo mukhafafa baa waajibaysa oo dee waxaa la fiirinayaa xaaladan ay sugnaatay jinaayadii xaaladan ay jinaayadii sugnaatay ayuun baa la fiirinaya intan inoo soo socotaa iyaduna dhowr qaaciido ayay ku fadhidaa waxa weeye qaacidadaasi ama intan aynu soo marray kullu jurxin awaluhu hayru madmuunin jaraaxo kasta oo aan awalkiisu madmuun ahayni laa yanqalibu madmuuna bitagayuri alxaali fi lintihaa jaraaxo kasta iyo dhaawac kasta oo aan markii hore madmuun ahayni isuma rogo madmuun haddii xaaladii marka dambe ee intihada ay isbedesho waa tanaynu iminka haynay jaraaxadan xarbiga ama murtadku soo markaa hore kayru madmuuno may ahayn saw gadaashii dambena iskamay bedelin markaa gadaashaa dambe iska bedeshay madmuuno ku noqon mayso kullu jurxin awaluhu kayru madmuunin laa yanqalibu madmuunan bitagayuri lxaali fi lintihaa ayayna odhanaya waa jaraaxo kasta oo awalkiisa aan la magdhabaynin madmuun ma noqonaya hadday xaaladii isbedesho xagga dambe wain kaana madmuunan fii awalihi faqad wain kaana madmuunan fii awalihi faqad hadduu markaa hore uu madmuun ahaa gadaalna dabeed ay wax kaga yimaadaan fa nafsu hadurun wayajibu damaanu tilka ljinaaya marka hore hadduu madmuun awalkiisa ka ahaa dabeetana wixii hadur yeelaya ay yimaadaan naftu horta hadur bay noqonaysaa laakiin jinaayadaa hore ayada madmuunadeedii bay ahaanaysaa wain kaana madmuunan fii awalihi hadduu awalka madmuun ka yahay faqad xagga horunbuu awal madmuun ka yahay xagga dambu ka haduroobay uu masalan ka ridoobay oo kale fanafsu hadurun wayajibu damaanu tilka ljinaaya naftu hadur bay noqonaysaa laakiin jinaayadaa in la magdhabaa waajib wey wain kaana madmuunan fi lxaalayn labada xaalaba waa madmuun xaalada hore ee bilowga iyo xaaladaba intihaa uctubira fi qadri damaani alintihaa qadarka damaanku noqonayana xagga dambuun baa laga eegaya mar hadduu labada jeer labada jeeraba xagga hore iyo xagga dambaba mar hadduu madmuun ka yahay qadarka damaanka waxaa laga eegaya xagga dambe wa yuctabaru fi lqisaasi almukaafaatu min alficli ila alintihaa xagga qisaastana waxaa la fiirinaya mukaafo oo ilaa falka ilaa dhammaanshahana waxaa laga fiirinayaa mukaafo bal haddaba aynu eegno walaw ramaahumaa hadduu ku gana buu yidhi fa aslama dabeedna uu islaamo cataqa uu xurubo falaa qisaasa qisaasi ma jirto walmadhabuna wujubu diyati muslimin iyo waajibasa mukhafafatin oo la fudeediyo cala alcaaqilati talka ah mar haddii aynu qaacidooyinkaa soo fahanay wuxuu leey walaw ramaahumaa damiirkaa tasniyada ahi wuxuu unoqonayaa nooca gaalka oo dee murtad iyo din riddo iyo xiraabo ku sifaysan ila waxaynu soo marray xarbiyan oo murtadan gaalkaasoo hal nooca oo xarbi iyo xiraabo iyo riddo ku sifaysan iyo cabda nafsihi addoonkaa ayuu ku ganay buu yidhi waxbuu ku tuuray dee siday u dhiciba mooye fa aslama intay wiciba dhexda sii socdeen ayuu islaamay xarbiga ama murtad wactaqa addoonkiina waa xorogay wixii uu ku tuuraa dabeedna qabsaday falaa qisaasa qisaasi ma jirto maxaa yeelay dee mukaafa'a iyo isu dhigan baan jirin waxyeelada awalkeedii waxyeelada awalkeedii ayaan isu dhigan jirin walmadhabu wujubu diyati muslimin diyo muslimna waa waajibaysaayo dee waxaa la firinayaa xaaladan ay ku dhacday xaaladan ay jinaayada la xidhiidhay baa la fiirinaya xilligan la soo gelayeyna dee muqadamo sabab unbay ahay sabab ayuunbay ahay qiil baa waxa uu leeyahay isagu khilaafka ku jiray ma waajibayo xilligii uu soo ganay si madhabka abu xaniifa oo kale xilligii waxaan soo tuuray mar haddii aanu ahayn madmuun mar haddaanu ahayn ama macsuum aanu ahayn la magnabi maayo buu leeyahy walow irtada hadduu ridowa almajruuxu kii la dhaawacay ouga maata bisiraayati uu dhinto fa nafsu hadunu nafsu waa hadru wayajibu qisaasuljarxi baana waajibay fil adari haddaan qabano yastawfihi waxaa obsanaya qariibuhu lmuslim waqiila waxa la alimaam baa obsanaya fain iqtadaa hadduu keeno aljurxu maalan hadduu keeno wajaba aqalu amarayni labada arrinkooda yar baa waajibaya min arshihi iyo wadiyati waqiila waxaa la arshu baa waajibaya waqiila waxaa la hadunun waa hadun wuxuu sheekhu leeyahay nin muslima oo la dhaawacay ayaa ridoobay diintiiba uu ka baxay ogaday markii la dhaawacayna islaam buu ahaa wamaata bisiraayati saamayntii nabarka ayuu dhintay isagoo murtada saamayntii ayuu u dhintay kaalkaa hore waxa weeyaan diyatun mukhafafa cala alcaaqila diye mukhafafa ah ayuunbaa kaa hore ka waajibaysa oo tolka lagu leeyay waa diyo dee gef oo kale isagoo ugaar ku tuuray oo kaleoo dabeedna ay aadimu ku dhacday lamid ahay da wuxuu leeyahay qof muslima oo la dhaawacay ayaa xidoobay wa maata bisiraayati nabarkii hore loo geystay ayuu isagoo murtada u dhintay fa nafsu hadurun hortu nafdu waa hadur qisaasna male diyana male wax aliyaaliyo waxay leedahay ma jirto maxaa yeelay imikadaa nafdiisa haddii la dilo dee waxba kama waajibeen hadday siraayo u dhimatayna de iyana waa la mid imikadaa haddii sidaa lagu dila waxba kama waajibeen siraayadaa u dhimatayna waa lamid maxaase wayajibu qisaasuljarxi laakiin waxa waajibaya dee jaraaxadii hore hadday qisaas keenayso muudixo oo kale in loo qisaasa waajibaysa ile markii hore iyadu madmuun bay haydeen bil adaari adar haddaan qabano maxaa yeelay dee qisaasku xubinka qisaasta nafta ka gaar bay ahayd markaa naftan siraayada ku timi isagoo murtadun baa la hadur yeelay mooyaane nabarkii hore ee xilligii uu muslimkaa ku dhacay isaga waa loo qisaasaya adhar bay ne taanig wuxuu leeya maya lama qisaasayo jaraaxadii naf bay noqotay naftiina waa la hadur yeelay marka waxba kama sugnaanayaan haddaba qisaasta xubinka ile isagii waa kanoo ridowye yaa oobsanay yastawfiihi qariibuhu lmuslim waxa oobsanaya kii u dhawaayay muslimka ahaa marka waxau sheeku leeyahay waxaa oobsanaya qariibkiisii muslimka ahaa kii u dhawaayay muslimka ahaa maxaa yeele qisaasta dee waxaa loo jiday inuu qofku ku yar bogsado oo dee murtad kasta ha ahaadee dee markaa si loogu bogsado kaasaa oobsanaya xubinka hore macnaha qariibkana waxaa looga jeedaa dee kaawa waaridka ahay dhaxli lahaa haddii aanay riddadani jirin qiil ba wuxuu le alimaam imaamkaa obsanaya murtadku waaris maraya imaamka ayaa obsanaya hadda wuxu uhi fain iqtada ljurxu jaraaxadii hore ee loo geystay ninka markii dambe ridoobay ee dabeedna u dhintay ayaa maalan keenay masalan dee haashim oo kalay ahayd mabay ahayn waxa keenaya maale waxaan leeya qisaasay haashim ay laf jartay oo kale xubin masalan aan khata loo gooyo on qisaas keeneen be wajaba aqalul amrayni laba arrinkooda yar baa waajibaya min arshi jiraaxadaa wixii ay lahayd mag iyo wadiyatin diyada nafta kulba kooda yar ayuunbaa waajibaya maxaa yeelay waxay leeyahy haddii arshigani yar yahay oo masalan dee si ay tahay haashimadaas oo kale tobanka halaada ama hadday jaa-ifo tahay oo kale dee siraayadaa xilliga riddada dhacday waxba la daraaddeed lagu kordhin maayo hadday diyada naftu yar tahay masalan labada gacmood iyo labada lugoodba waa laga jaray oo dee waa laba boqol kadib uu ridoobay u dhintay wax ka badani ma waajibayeen diyo labadaa boqol boqolunbaa ka waajibaya maxaa yeelay waxay leeyihin hadduu muslim ahaan lahaa oo siraayo ku dhiman lahaa wax ka badani ma waajibeen markaa tanna waa la mid bay leehin walow irtada hadduu ridobo uma aslama uu islaamo famaata bisiraayati u dhinto falaa qisaasa waqiila waxaa in qasurat riddatu xilligaa riddadu hadday gaabato wajaba waa waajibayaan watajibu diyatu diyadina waa waajibaysa wafii qawlina nisbuhaa baa waajibayaan waxa uu sheekhu leeyahay haddii uu ridoobo nin masalan dhaawac la gaadhsiiyey wajaba aqalu amrayni min arshi wa diyatin wa qiila wajaba arshu qiil baa wuxuu leeyahay waxa waajibaya un arshigii intuu doonaba ha gaadhay oo masalan labada lugood iyo labada gacmood markii le- laba diyaa lagu leeyahay marka waana faya dee nin waarisimo qaadanayo dadka muslimiinta unbaa yeelanaya qiil baa wuxuu leeyahay hadurun damaanka jaraaxadaasi waa hadur weeyaan oo jaraaxadii mar haddii ay dee dil noqotay xubnihiina waa raacayaan waxau sheeku leeyay walow irtada qof la dhaawacay ayaa ridoobay uma aslama isla markiiba haddana uu soo islaamay famaata bisraayati isagoo markii dambe islaama ayuu sraaya udhintay falaha qisaas horta qisaas laguma laha ninkii hore maxaa yeelay dee wuxuu gaadhay xaalad hadduu ku dhiman lahaa aan qisaasi waajibteen xaaladan dhexe hadduu dhiman lahaa qisaasi ma waajibteen marka xaaladaa dhexe ayaa shubha noqotay qisaaskii reebta qiil baa wuxuu leeyahy qasurati ridda hadday muddadaa riddadu gaabnayd oo aan wakti fara badan ee aanay ka tegin wajaba qisaaskii waa waajibaya haddii laakiin muddo dheer ahayd qisaaskii ma waajibayo watajibu qawlka horeyn ku soconnaa qawlka qiiladu in qasurati ridda wajabadaasay ku joogsatay qawlka horeele falaa qisaasa watajibu diya diyadii way waajibaysaa dhammaanteed maxaa yeelay jaraaxadii iyo geeridiiba xaalad uu qofkani dhowrsoon yahay ayay dhaceen wa fii qawli nisfuhaa qawl wuxuu leeyay may nisfudiyaa waajibaysa oo xagguu ka qaybiyey wuxuu leeyay ninkani laba xaaladood buu soo maray maruu macsuum ahayo qof dhowrsoon ahayo maruu muhadar ahaayo ayaa ayuu soo maray labadiinu ha loo qaybiy xilligii riddadana mid ha la raaciyo xilliga kale macsuumka ahaana mid ha loo soo raaciyo mid saddexaad baa isagu jiro oo leh maya saddexda xaaladood ha loo qaybiyo waa saddex xaaladood meeshani xaalad hore islaam ahay iyo mar dambeo riddo ahay iyo mar damba oo islaam ahay markaas hulusuun ha ka goo hulusaanna ha helo walow jaraxa muslimun dimiyan hadduu dhaawaco fa aslama dabeedna uu islaamo aw xorun baa cabdan dhaawacay facatiqa waa xorey wamaata bisraati falaa qisaas watajibu diyatu muslimiin ayaa waajibaysa wahiya ayadan lisayidilcabdi bay usugnaatay ee fain zaada calaa qiimatii hadday ka korodho fa ziyaadatu liwarasatii bay usugnaatay ee walaw qataca yadda cabdin hadduu gooyo facataqa dabeedna uu xoroobo uma maata bisraayatin uu dhinto falisayidi waxa u sameeya alaqalu ka yar min adiyati lwaajibati diyada waajibta iyo wa nisfi qiimatihi wa fii qawlina alaqalu ka yar min adiyati iyo waqiimatihi fiqiga addoonku wax ka adago dee waa waxaan la haynin waxau sheeku leeyahay hadduu nin muslimi dhaawaco dimi galada in wax ka qaadno facaslama markaasuu islaamay aw xorun baa cabdan nin xorabaa addoon dhaawacay facataqa dee intuu kii dimiga ahaa waa islaamay markii la dhaawacay kii xorta kii addoonka ahaa ee xorkii dhaawacayna facatiqa waa xorey waa maanta bisraayil wuxuu dhintay israayadii dabe jaraaxada loo geystay falaa qisaasa qisaasi ma jirto maxaa yeelay xilligaa hore ee muslimku dimiga dhaawacay iyo markuu xorku addoonka dhaawacay dee jinaayadan cid u dhiganta lamu qastiin mar haddaanu u dhigmaynin shubhay noqoto watajibu diyatu muslimin qof muslima diyadii baa waajibaysaa maxaa yeelay bilowgiina madmuun buu ahaa intiina waa dee xor muslima yaa qaadanaya haddaba yaa qaadanaya ilain magantani waa xor markii horena addoon buu ahaa ama markii hore dimi buu ahaa imikana islaam yaa qaadanaya wayaa dee wuxuu leeyahay kaa la xoreeyey diyadiisu ka catiiqa ah ee saraayada u dhintay diyadiisu lisayidilcabdi addoonka sayidkiisi ayaa leh fain zaada hadday ka korodho maxaa yihi qadarka hadday jinaayada milki isagoo milkisan ayay jinaayadani dhacday markaa isagaa yeelanaya fain zaadad hadday diyadaa addoonku ka korodho calaa qiimatihi dee qiimihiisuu lahaa masalan qiimihiisi oo boqol kuna ayay diyadiisina saddex boqol oo ku noqotay faziyaadatu intaa dheeraadkii la warasati warasada ayaa leh maxaa yeelay dee intan dheeraadkii waxay ku waajibtay sababta xorriyadda mar hadduu xoroobayna waxba kuma le warasadiisii baa le isagu markii milkigiisa ku jiray qiimihiisun buu lahaa markaasi waxay ahayd marka aan jaraaxadu muqadar aanay ahayn markay jaraaxadii muqadar tahayna waa tan walow qadaca yadda cabdi addoon gacantii buu jaray facataqa dabeedna addoonkii baa xoroobay uma maata bisraayatin siraaye ayuu dabeedna u dhintay horta diyadii oo dhamaystiran baa waajibaysaa sayidkii haddaba muxuu yeelanayaa sayidkii muxuu yeelanayaa isaga milkigiisii markuu ku jiray dee gacan oo nisbudiye ah ayaa isaga milkigiisii ku dhacday imikana magtii oo dhamaystiran nin xoro muslimi baa la doonaya falisayidi sayidku wuxuu yeelaa alaqalo ka yar mina diyati lwaajiba diyada waajibkii iyo wa nisfi qiimatii qiimihiisa niskii oo arshigii xubinkii milkigiisa ku dhintay ah arshigii xubinkii milkigiisa ku dhintay hadday jaraexadu yani bogsan lahayd oo kale oo nisfulqiimo markaa uu ka cabiray iyo diyadii waajibtay kolba kooda yar ayuunbaa waajibay maxaa yala siraayadani dee kumay xasilin addoonnimo oo xaqa sayidka dee loo fiirin maayo hadday diyadoo dhami yar tahay dee wax kale male nisfu qiimuhu hadduu yar yahayna arshigii jinaayada milkigiisa dhacday way kaasunbuu qaadan qawl baa wuxuu leeyahay maya wuxuu qaaday alaqalu khayar min adiyati iyo qiimatii nisfulqiimo yaan la odhanne diyada iyo qiimaha kolba kooda yar maxaa yeelay saraayadani dee waxay ku xasishay jinaaye uu sayidku lahaay oo isaga u magdhownayd markaa dee xaqiisa waa la eegayaa isagoo addoon ku dhintay iyo isagoo xor ku dhintay ayuunbaa la fiirinoo kolba kooda yar ayuunbaa sayidka la siinaya walaw qadaca yadahu hadduu gacantiisa jaro facataqa dabeedna uu xoroobo fajaraxa waaakharaan laba kale ay dhaawacaan wa maata bisaraayatimu u dhinto falaa qisaasa cala lawali ka hore qisaasa kumalaha in kaana xuran hadduu yahay wayajibu cala alaakharayn labada kale waa se lagu leeyahay wuxuu sheeku leeyahay wuxuu gooyey qofba wuxuu jiray yadahu addoon buu gacan ka jaray facataqa isagoo gacan lawaa ayuu dabeetana xoroobay fajaraxa waaakharaan laba kale ula yimo midna gacantii kale kusoo hadhuu jaray midna lug buu ka jaray wa maata bisiraayatihi saddexdaa fal oo la isu geeyey buu siraayadoodii u dhintay falaa qisaasa cala laweli horta ka hore qisaasta laguma lahaa in kaana xorna hadduu xor yaho mukaafa ayaan xilliga jinaayada aanay mukaafif aanay isu ahayn kuwa isu dhigmo wayjibu cala alaakhirayni labada kale qisaastii waxaa lagu leeyay xubnahooda qadca iyo nafta qisaaskeeduba dee iyagu kuf ayay u yihiin ka hore wuxuu qisaasku uga dhacayna macno isaga dhexdiisa ku jira ayay ahayd oo kii aabbaha la suraakoobay oo kale ayuu shabahay wallahu aclam faslun fi shuruudi lqisaasi fi latraafi waljaraaxaati walmacaani waxaa fasalkan sheekhu inooga hadlayaa bal shuruudda marka la isu qisaasayo xubnaha iyo waxyeelooyinka iyo waxyaalaha macaanida yushtaradu waxaa la shardiyaa liqisaasi darafi xubinka marka loo qisaasayo waljurxi iyo dhaawaca kale maakii ayaa loo shardiyaa shurida linnafsi nafta loo shardiyey ee walow wadacuu hadday dhigaan sayfan ayay calaa yadihi qof ay gacantiisa dhigeen wataxaamaluu calayhi dafcatan mar qura ayay ku wada xambaareen fa abaanuuhaa gacantii dabeedna way jareen quticuu waa la goyn waxa u yihi sheekhu waxaa loo shardiyaa marka darafdii ama xubinkii la qisaasayo daraf waxaa la yidhaahdaa maa lahu xaddun yantahi ilayhi wixiina xad uu ku dhammaado masalan dhegta oo kale dee xad bay leedahay ay ku dhammaato gacanta lugta mid waliba xad buu leeyahay uu ku dhammaado xubinka xadkaa uu ku dhammaado leh ayaa la yidhaahdaa daraf waljurxi jaraaxadii iyo dhaawacii marka la isu qisaasayo jurxiguna dee waa waxaa dhaawacaa nafta ka hooseeya maa shurida linnafsi wixii nafta loo shardiyey nafta marka la isu qisaasayo wixii shuruud u ahaa ayuunbaa xubinkii iyo jaraaxadiina u shardiya oo waa maxay maxaa shardi ahaa masalan qofkan jaaniga waxyeelada geysta inuu mukalaf yahay baaliq caqliya la weynu qofka qaangaadho caqli la weynu yahay waa inuu multazim yahay oo qof axkaamta islaazimiyey waa inuu yahay xarbi gaal xarbi oo dagaala naga dhexeeyo o kale waa inaanu ahayn waa inaanu asal u ahayn kanuu waxyeelayna waa inaanu dhalin oon waalid u ahayn kan majniyu calayhigaahi ee waxyeelada loo geysay waa inuu qof dhowrsoon yahay oo islaamnimo lagu dhowray ama ammaan lagu dhowray waa inuu mid mukaafi u yahay oo majni jaaniga mid u dhigmo waa inuu yahay macnahana waxaa looga jeedaa uun xagga jumle ahaan iyo xagga duuduub ahaan wixii nafda u shardiga ahaa ayuunbaa halkana u shardiya ee masalan dee ushii khafiifka ahayd ul khafiifa xaggan dakarka oo kale waxay noqonaysaa camdi bay noqonaysaa haddii iminka ul khafiif halkaa qofka dhash lagaga siiyo oo lagu dakro camdi bay noqonaysaa oo dee gaaliban idaax bay samaysaa way caddaysaa laakiin xagga nafda waxaynu kusoo marayna inay shibhulcamdi tahay shibhulcamdi ayay noqonaysa oo qaaliban dee wax ma disho marka waxaa loo jeedaa un jumlo ahaan iyo duuduub ahaan ayuun baa loo jeedaa wixii nafda u shardiga ahaa ayuun baa halkana u shardiya haddaba sidaynu nafdaba kusoo marnay haddii gacmo fara badani ay gacan qura wada gooyaan gacmaha faraha badan waa la goynayaa sidii haddii ay labaatan qof ama boqol ruux ay ruux qudha ka wada jaraan iyagana looga wada jarayey ayuun bay la mid noqonaysaa markaa sheekhu wuxuu yidhi walow wadacuu sayfan calaa yadi haddii ay dhigaan seef bay soo qaadeen gacantiisa ayay dul dhigeen walow wadacuu sayfan calaa yadi qofkii ay waxyeelaynayeen bay gacantiisii dul saareen ama mindiba ka soo qaad wataxaamaluu calayhi dafcatan mar bay dabeetana siaa ugu wada cadaadiyeenoo fa abaanuuhaa dabeedna way ku jareen quicuu dhammaantood waa la wada goynayaa gacanta mar hadday gacantaa keliya isugu wada tegeen oo ay mar qura ku wada xambaareen oy sidaa dabeetana qofkii kaga jareen iyagana waa laga wada goynu marka wataxaamaluu calayhi macnaa cudwi ahaan baa loogu celinaya damiirka calayhaa naa nusakha qaarkood baa dhigayo bimacnaa yad ahaan markaa u celinaya laakiin calayhidan markay imka nusakh ugu badan yihiin waa cudwi xubin ahaan baa loogu celinaya wa abaanuuha wataxaamaluu calayhi dufcatan buu yihi haddii mid waliba uu in gaara goosto ayaa iyadu ka baxaysa masalan mar intay wada saareen kumay wada xambaareen midba in yar buu goostay wa abaanuuhaa masalan wataxaamaluu calayhi dufcatan waa ficilkoodii baa kala soocmay oo midba wax gaaruu sameeyey mar gaara ayuu waxan sameeyey wa abaanuuhaana mid waliba in yar buu goostay baa ku baxaysaa marka hadduu mid waliba in yar goosto falkooduna kala baxo ee mar qura aanay gam ka wada siinin taa mid walba waxaa lagu yeelanayaa xukuumo jinaayadiisa u cunanta oo majmuuceeduna isla gaadho magsi gacanta ayuunbaa mid walba lagu yeelanayaa ee qisaastii ayaa meesha ka baxaysa wa shijaaju ra'si wuxuu yihi sheekhu madaxa walwejhi iyo wejiga wejiga iyo madaxa dakaradiisu cashrun waa toban dakarada ku dhaco wejiga iyo madaxu waa toban xaarisatun mid xaarisa la yidhaha waa xangaruufo wahiya maa shaqa ljilda waa ka haraga unjaxa qaliilan in yar wa daaniyatun midna daaniya la yidhaha tudmiihi way ka dhiijin wa baadicatun baadicana mid baa la yidhahayo taqdacu laxma hilibkay goysaa wa mutalaaximatun midna mutalaaxima la yidhaha taquusu fiihi hilibkay dhex gashaa wa simxaaqun midna simxaaqa la yidhaha tabluqu waxay gaadhi aljildata haraga allatii taasoo bayna alaxmi waalcadmi u dhaxeeya hilibka iyo lafta wa muudixatun dakarka muudixa la yidhahna tuudixu waxay caddayn alcadma lafta wa haashimatun dakarka haashime la yidhahda tahshiimhu lafday jebin wa munaqilatun nabarna munaqila la yidhahdo tanquluhu way raraysaa wa ma'muumatun ma'muuma midna ayaa la yidhaha tabluqu waxay gaadhaysaa khariidata dimaaqi maskaxda dihaarkeeda ama daboolkeeda ayay gaadhaysaa wa daamiqatun daamiqana takriquhaa way jeexaysaa wayajibu lqisaasuna fi lmawdixati faqad ayunbuu ka waajiba waqiila waxaa la leeyihi wa fi maa qablaha waxa ka horeeyo siwa alxaarisa aan xaariso ahayn waxau sheekhu leeyahay dakarka shijaaj horta asigiisa dakarkaa la yidhaahdaa dakarada iyo nabarada ku dhaca madaxa iyo wejigu waxa weeyaan toban markaa wejiga iyo madaxa ayuunbaa jaraaxadiisa shijaaj la yidhahda dhaawiciisa shijaaj la yidhaahdaa wixii kale iyada waa jaraaxun baa la odhanayaae shijaaj lama lagama cabiro ee shijaajku wuxuu u gaar yahayun madaxa iyo wejiga marka wuxuu sheekhu leeyahay nabarada madaxa iyo wejiga ku dhaca waa toban anaa hadalkii carbeed markii la raacraacday tobankaa ka bixi waayo culimada qaarkood sida maawardi oo kale kitaabkiisa alxaawi waxa uu ku tilmaamaya isagu ilaa koob iyo toban inay yihiin markaa bal marka ay culimada kale kusoo kordhiyeenna waynu tilmaami doonaa haddaba wuxu uhi waxa ugu horeeya tobankaa xaarisa xaarisa bimacnaa waxa weeyaan wahiya maa shaqal jilda qaliilan waa wixii haragga in yar jeexa haraggaa diirkaa sare kii in yar jeexe ama xangarubasho ama xagasho ah waxaa la yidhahdaa xaarisa qaashinana waa la yidhahda xarsana waa xaliisana waa la yidhahda magacyadaasoo dhan fuqahadu way yidhaahdaan markaa haraggaas unbaa yar dilaacaya ama ciddi ha lagu jeexo ama wax kale ha lagu jeexe haraggaasa yar dilaacayo taa waxaa la xaarisa waa xangarufasho wa daaniyatun midna daaniya la yidhi waa ka dhiijisu tudmiihi way ka dhiijin damiirku xagguu noqonaya shaqigii jeexii xaarisadu ay geysatay ayuunbay iyadu ka dhiijinaysaa haddii markaa dhiiggu uu isku soo taago waxaa la yidhaha daaniyo laakiin dhiig socdo aanu yeelan haddii dhiiggu socdo daamica la yidhaahdaa daamica oo waa ta ku koob iyo toban noqonaysaa baadica iyaduna min albadci ayay ka timi oo bimacnaa goyn ah ayadu wuxuu leeyahay taqdacu waxay jari allaxma hilibka hilibka ayuunbay jaraysaa markii haraggii midi jeexday ee midi ka dhiijisay ayay tani hilibka ayay waxooga yar jeexaysaa wa mutalaaxima ta ku xigtana mutalaaximaa la yidhaha taquusu fiihi hilibkay dhex gashaa iyadu hilibka ayay dhex gelaysaa mutalaaximaa la yidhaha oo talaaxumku dee waxa isqabsashadii hilibku isqabsanayey markaa waa tafaa'ul ahaanoo dee ha dhex gashay hadhowta waa isqabsanaysaa markaa saasaa loogu magacaabay taana mutalaaximaa la yidhaha wa simxaaqun simxaaq simxaaq waxa weeye tabluqu waxay gaadha iyadu aljildata haragay gaadha allatii haragaasoo bayna alaxmi waalcadmi lafta iyo hilibka ayaa harag yar ama xuub yar baa usii dhaxeeya iyadu kaasay gaadhaa simxaaqu ra'si baa la yidhaahdaa yacni xuubkaa salaaxiiq albatn macnaha waxa weeye waa xaydhaha markaa had iyo goraa caleesha iyo calooshiiyo ku dahaadhan ayaa samaaxiiq la yidhaha luqada marka waxa weeye waa xuubkaa yara udhaxeeya ama haraggaa yara udhaxeeya hilibka iyo lafta ayay iyadu gaadhaysaa oo hilibkii bay dhammaynaysaa wa muudixatun nabarka muudixa la yidhaha ama caddaysana tuudixu waxay caddayn alcadma lafta ayay caddaynaysaa